نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad waliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobii labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah sidee ayaa loo dhisi karaa xiriir xooggan oo waara islamarkaana ka dhexeeyo waalidka iyo ubadkiisa wasaa'isha lagu gaari karo in ay samaysanto cilaaqo wanaagsan oo ay yeeshaan labada dhinac maxay yihiin warbixin ayaad maqli doontaan qodobada barnaamijka ee toddobaadkan waxaa ka mid ah xubinta khadka telefoonka oo aad ku maqli doontaan jawaabaha ay carruurta nasiibka u yeeshay inay la soo xidhiiraan alfurqaan ka soo bixiyeen su'aalihii toddobaadkii hore sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan su'aalaha toddobaadka soo aadan waxaan barnaamijkeenna qodobadiisa ka marnayn taxanaha carruurtii salafka ridwaanullaahi calayhim iyo xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalkeen cabdiraxmaan beder ayaa barnaamijka igala qaybgalaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag ubad iyo waalidiinba waxaan mar kale hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran marka laga warramaayo barbaarinta ubadka muslimka ah waxaa ugu horeeya dhisidda xiriir wanaagsan oo ay yeeshaan barbaariyaha iyo ubadka la tarbiyeenaya haddaba sidee ayaa loo dhisi karaa xiriir xooggan oo waara islamarkaana ka dhexeeya waalidka oo ah barbaariyaha iyo tarbiyeeyaha ugu muhiimsan iyo ubadkiisa dhisitaanka xiriir waara oo adag dhanka kalena wanaagsan islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaadanaya wanaajinta tarbiyadda cunuga in ay hirgasho cilaaqo wanaagsan oo adag una dhexayso waalidka iyo ilmihiisa ubadka kama saacidayso keliya koritaanka iyo kolkoolintiisa balse waxa ay si guud sare u qaadaysaa habdhaqankiisa waxa ayna ku beeraysaa suluug wanaagsan kaasi oo dhisaya shakhsiyadda cunuga muslimka ah korna u qaadaya dareenka baarinimo ee uu u hayo waalidkiisa sidaasi darteed waxaa jira waalidiin badan oo iskugu jira hooyooyin iyo aabbayaal kuwaasi oo jawaab u baadigoobaya weydiinta ah sidee ayaan ku dhisi karaa xiriir wanaagsan dhanka kalena daa'ima islamarkaana inagala dhexeeya ubadkayaga kuwaasi oo ay da-dooda iyo maskaxdoodaba kala duwan tahay si aan idinkugu soo gudbinno warcelinta weydiinta aanan qayb oga noqonno isku xirka waalidka muslimka ah iyo ubadkiisa hanaqaadka ah waxaan idiin haynaa warbixintan taasi oo soo gudbinaysa wasaa'il basiid ah kuwaasi oo horseedaya in uu abuurmo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya waalidka iyo ilmaha ugu horrayntii inta aynu u gudagelin wasaa'isha bidhaaminaya hirgelinta xiriir wanaagsan waa maxay ahmiyadda ay leedahay calaaqada wanaagsan ee ka dhexaysa waalidka iyo ubadkiisa iyo saamaynta togan ee ay labada dhinacba u leedahay marka koowaad xiriir wanaagsan oo waara islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa waxa uu cunuga barbaarka ahi ku dareemayaa ammaan iyo kalsooni uu ku qabo labadiisa waalid iyo bay-ada uu ku nool yahay dhanka kalena xidhiirka wanaagsan ee labada dhinac ee waalidka isku ah waxa uu ilmaha intii ay yaryar yihiin ku beeraa iskaalmaysiga qoyska dhexdiisa ah iyo ixtiraamka uu ku leeyahay qof waliba oo muslim ah gaar ahaan waalidkiisa iyo aqribadiisa arartaasi kadib qodobada ka qayb qaadanaya in uu dhismo xiriir wanaagsan islamarkaana waaro oo u dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa waxaa ka mid ah in si wanaagsan uu waalidka u xidhiiriyo ilmihiisa dhanka kalena ula samaysto wada sheekaysi wax ku ool ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay waajibka tahay inaan si gaar ah ihtimaam u siinno kolka aynu ka jawaabayna su-aasha ah sidee ayaan u dhisi karaa xiriir wanaagsan oo aan la yeesho ubadkayga waa in uu waalidka ubadkiisa la samaysto wada xiriir wanaagsan iyo wada sheekaysi ku dhisan runta wada sheekay siga ku dhisan runta waxa uu ubadka inta ay da-da yar ku jiraan ku beeraa kalsooni baaxad leh iyo tatawurka awooddooda caatifadeed tan luuqadeed iyo tooda bulsho haddaba sidee ayuu waalidka ilmihiisa oo la samaysan karaa xiriir wanaagsan iyo wada sheekaysi dhab ah kaasi oo runta ku dhisan marka hore waa in uu waalidka ubadkiisa u gaar yeelaa wakhti iyaga gooni u ah kaasi oo uu iyagu la qaato dhanka kalena ku waraysta xaaladooda iyagana ay uga warbixiyaan waxyaabaha kusoo kordhay marka labaad waalidka xilliga uu la sheekaysanaya ubadkiisa waa inuu adeegsadaa luuqad basiid ah iyo kelimaad ay fahmi karaan ilmaha kuwaasi oo mar waliba munaasib ku ah da-dooda dhanka kalena laga dareemayo jacaylka waalidnimo ee uu u qabo marka saddexaad si uu u samaysmo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dhinac waalidka iyo ilmihiisa waa in uu u dhegraariciyaa waalidka ubadkiisa kolka uu la sheekaysanayo iskana ilaaliyaa in uu ka mashquula ilmihiisa iyagoo u baahan sheekadiisa iyo in uu dhegaysto warka ay u hayaan arrintan ayaana ilmaha dareensiinaysa qadarin iyo jacayl uu u hayo waalidkooda dareenkaasi oo ku riixayo in ay u samafalaan waalidkoodii dhalay in ubadka yaryar uu waalidkooda u muujiyo jacaylka waalidnimo ee uu u qabo dhanka kalena u dareensiiyo ricaayadiisa iyadana waa mid ka mid ah wasaa-isha ugu muhiimsan ee lagu dhisi karo xiriir wanaagsan islamarkaana ka dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa tani ayaana ka qayb qaadanayso in ay bulaasho calaaqada adag ee ay leeyihiin waalidka iyo ubadkiisa dhanka kalena waxa ay xoojinaysaa kalsoonida nafeed ee uu leeyahay ubadka barbaarka ah is-ixtiraamida iyo isfahanka wanaagsan ayaa ka mid ah waxyaabaha xoojiya xiriir waliba ee dhexmara laba dhinac waana mid ka mid ah wasaa-isha sare u qaada in uu samaysmo xiriir wanaagsan oo adag islamarkaana u dhexeeya waalidka iyo ubadkiisa haddaba si aan sare ugu qaadno wasiiladan waalidka barbaariyaha ah waa in uu raaca tallaabooyinkan istaraatiijiyadeed marka koowaad waalidka waa inuu ilmihiisa dareenkooda ilaaliyaa la sheekaystaa una sheegaa jacaylka uu u qabo arrimahan ayaana xoojinaya ixtiraamka iyo kalsoonida ka dhexaysa waalidka iyo ilmihiisa waa hagaag waxaan tallaabsanaynaa qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha aynala soo wadaageen ubadka ina soo wacay cabdiraxmaan beder soo dhowow aad baad u mahadsan tahay muxsin xasan adiga dhegaystayaasha iyo dhammaan carruurta ku xihan barnaamijka tarbiyada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu toddobaadkan waxaana la soo xiriiray carruur aad u fara badan kuwaasoo naga soo wacay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga waxaana la yeelannay wareesyadeedna ku soo maqan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo musaab halkeed naga soo wacaysaa jamaame barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala soctay ha su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay ha su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka sool laascaanood su-aasha labaad waxay ahayd alxiraale waxayna u dhacaysaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar uu aabo u ahaa ayaa gaadhi shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la geeyey wiilka yar waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabihiisa wuuna geeriyooday haddana markii isbitaalka la geeyey qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo sidee ku dhacday arrintan yaase dhalay cunuga yar wiilka bartiisaa dhashe toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madrasadee wax ka barataa مدرسة هدى ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa حركة الأسواق مجاهدين weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markaana aan siinna qofka xiga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo عبد الملك سليمان halkeed naga soo wacaysaa مدرسة ساكن barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala soctay ها su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay
ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka sool لاسعانود
su-aasha labaad waxay ahayd alxiraale waxayna u dhacaysaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar uu aabo u ahaa ayaa gaadhi shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la geeyey wiilka yar waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabihiisa wuuna geeriyooday haddana markii isbitaalka la geeyey qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo sidee ku dhacday arrintan yaase dhalay cunuga yar
hooyadiisa dhashay toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta
قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
madrasadee wax ka barataa درسي ما مرت waxyaabaha lagu barto madrasada maxaa ka mid ah
عربي نتصف mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto
نجاي
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
إذاعة السلام المجاهدين
annagana waa ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markanna aan siina qofka qadka ku jira
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
جريري معلم إبراهيم
halkeed naga soo wacaysaa
دقماء جمامة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala soctay
ها
su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay
ها
su-aasha koowaad jawaabteeda maxay tahay
لا سعانات
toddobaadkan maxaad ugu soo talagashay barnaamijka tarbiyada carruurta
نشيدو إلهي بباوفن الشقا من مزن دلقات ملان مدن والله وإذا كاقودن كركركي ألا أو إيمان يهود استويقون عواد قضا يقون آخرا نويقون جهنم وأولو الدار
qaad malaamida wallahi waynu ka gudan gargaarkii alle uu iman yahuud iska weguwan cabaadkooda yaa quwan aakhiranna weguwan jahannamo olol daran ibliisku leeyihin kuwan muslimiyadu waa cagiin mar walba guushu waa dhagdiin jihaadka la inay keen gargaarkii alle waa maciin janna weye balantiin allah gabtaynu fuseen difaaca diinta kulligii aakhiranna xuurul cayn way xurooday falastiin way dullooday israa'iil ciidanka hoos marin kulliyood xataa marin nagayaasale qudus waxaan waay salaa nusus darsamayna dilfulus haddaa rabtaana keena ruush haddaba yaa furtay qudus kadibna see fadhil qudus hadda nasraa yaa qudus isayna baa uray qudus gargaarna siiya yaa qudus
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهد أمير كان أبو عبيد ولا مجاهدين تدمان إذاعة لاميا الفرقان
annagana waa ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markanna aan siina qofka qadka ku jira adigoo magacaa ku bilaabayo halkaad naga soo wacayso
ما أسماء إبراهيم أوجد دقمة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay mala soctay
ها
toddobaadkan maxaad ugu soo talagashay barnaamijka tarbiyada carruurta
القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
madrasadee wax ka barataa
مدرسة الهدى دقيقة ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
macninkeyga iyo waalidiinteyda iyo alfurqaan waan faranayaa ninkeyna rooxateeda allahu tacaala annagana waa ku salaamaynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فخار للورى والعار waa hagaa qeybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku maqli doontaan su-aalaha ay tahay in laga soo jawaabo toddobaadka soo socda insha allah balse haatan waxaad ku soo dhowaataan taxanaha carruurtii salafka ridwaanullaahi calayhim waxaana soo jeedinaya asheykh casaam abuu yaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد وعين كسر داتشن أي حلقات كي حياة السلف سجار هانا أطفال السلف أيين كسر داتشن وعين إن شاء الله تعالى ما أنت أيين سكرتاقي دورنا موضوع كسابسن سرعة الجواب والفهم إنه إلمو نغضو إلمو شيء قال ويدي سي دقدقة هو جوابي كرا سي عقلي كتشرنا هو جوابي كرا waxaana ku carbin kara oo ku barbaarin kara dadkii markaa dhalay ee barbaarinayay ayaa ku carbin kara laba qiso ayaynu soo qaadan doonaa insha allah labada qiso mid waa saxaabi midna waa qaadigii aan kahay la ohan jiray iyaas ibna mucaawiya radia allaahu canhum ajmaciin cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ayaa wuxuu soo maru ku soo baxay ilmo yaryaroo ciyaaraya ayuu ku soo baxay ilmihii yaryara ciyaarayay markay cumar arkeen hal mar bay ooda jebiyeen way yaaceen waxaa ka soo hadhay marka saxaabigii la ohan jiray cabdullaahi ibnu zubayr waa yaraamana oo xilliga rasuulku geeriyoonayeyba wuxuu ahaa nin yaroo toban sano markaa weli aan gaadhin ayuu ahaa iyagu way yaaceen oo intii kale way yaacday laakiin cabdullaahi wuu istaagay mana dhaqaaqin cumar baa markaa intuu saa u fiiriyey isagoo la kaftay wuxuu ku yihi maa laka lam tafira maca asxaabik maxaa saaxiibada u raaci wadu carar weydii buu ku yidhi wuxuu ihi markaa jawaabtan la yaab kale caqli badnaanta ay ku jirto ayuu ugu jooxu ku yidhi yaa amiira almuuminiin lam ujrim fa akhaafak walam yakun bidariiqi diiqun fawasica laka wuxuu ku yidhi een, amiir almuuminiinow de anuu dembi maan gelin aan la cararay buhi horta dembi aan galay oo aan la cararo horta ma jira buuri dhinaca kalena dariiqaad marasana cidhiidhi maahoo aan markaa ku waasiciyo marka maxaan la cararay aniga dembina ma ma gelin aan la cararo dhinaca kale dariiqan oo cidhiidhi kuma aha buu ku yihi cumar radia allahu canhu intasaa u fiiriyey uu qoslay ayuu isaga tegey waa meelaha qofka laga soo saari karo yaraanta markuu ku jiro qofka caqliga iyo dhugta ku jirta laga soo saari karo weeyaan iyaas ibnu mucaawiya haddaynu soo qaadanana iyaas ibnu mucaawiya intaanu qaadi noqonin isaga oo yar waa kii muddada dheer qaadigaha qaadi cabqariya oo aada u caqli badan oo firaaso badan haddana uu ahaa waxaa la yidhaahdaa intaanun weynaaninba wuxuu ka yimi ciraaq kadibna wuxuu tegay shaam isagoo yar nin bay markaa wax isku qabsadeen ninkii marka waa nin weyn oo gaboobay weeyaan isaguna waa wiil yar cabdilmalik ibnu marwaan baa markaa haystay wadanka haystay muslimiinta haystay ninkii markaa qaadiga u ahaa cabdilmalik ibnu marwaan ayaa wuxuu ku yidhi ma waxaad rabtaa odaygaa weyn ee waayeelka ah inaan gar idin wada qaado oo maxkamad aad la fuusho ayaad rabtaa buu ku yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi yaas ibnu mucaawiya alxaqu akbaru minhu buu ku yidhi. xaqa ayaa ka weyn buu ku yidhi maanaa qof kasta maxaa ka weyn xaqaa ka weyn ina xaq u leeyahay ayaa keenaysa maxaa la idhahdaa inaan garta la galo ninkii qaadliga intuu xanaaqay buu ku yidhi uskut buu ku yidhi markaa, aniga aamusaya markaasa wuxuu ku yidhi waa yahay haddaan aamuso faman yantiqu bixujati aniga gartayda ana aqaana anaan akhrisan karee sideed markaa maxaa la idhahdaa yay hadla ayuu ku yidhi markaas markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi maa adunnuk taquulu xaqan xataa taquum ma u malaynayo in xaq aad ku hadlaysid ee meesha ka kacba ku yidhi macnaha wuxuu ku yidhi marka ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu ku yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allahdaas aan ku dhawaaqay wasoo xaq maaha buu ku yidhi macnaha markaad i leedahay adoo meeshaa fadhiya xaq kuma hadli doontide ka kacaad i leedahay kelmadaasaan bal ku dhawaaqee maxay tahay qaadda iga jawaabi macnaha ninkii qaadigaa markaa waa laaf xidhay wuu aamusay wuxuu ku qasbanaaday markaas inuu boqorkii markaa muslimiinta hayay cabdilmalik ibn marwaan qadiyadda uu gudbiyo oo yidhaahdo wiil yar oo dhib badan oo warkiisana heli og iyo nin waayeela meeshaas ku hayste gartaa miyaan qaadaa mise maxaa la yidhahdaa sayn dhahaa maanaa ayuu ku yidhi markuu sheekada u sheegay ayuu ku yidhi iqdi xaajata wa akhrijhu min ashaam laa yufsid calaya annaas wuxuu ku yidhi maxaa la yidhahdaa ninka xaajadiisa iyo baahidiisa u dhammaystir gartiisana gal shaamna ka saar hadduu ninkaas shaam ku barbaaro dadka dhan way ugu diri doonaan macna Ee, labada tusaale waxaynu soo qaadan karnaa ilmuhu isagoo yar inuu noqon karo maxay qof caqli leh oo firaaso leh oo dhug leh inuu noqon karo ayaynu soo qaadan karnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqa inoo wafajiyo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى
هنا فيه فخار للورى والعار waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijkeenna ayaan kusii siqaynaa haatanna waxaad kusoo dhowaataan xalqada labaatanaad ee xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya waryaheenna cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaad xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii sagaal iyo tobanaad waxaan kaga soo hadalnay hijiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar sidiiq iyo tilaabooyinkii ay qaadeen reer madiina markii uu soo gaaray warka la xiriira in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ka soo baxay maka waxay maalin kasta soo bixi jireen duleedka magaalada si ay u soo dhoweeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibkiisa maalin maalmaha ka mid ah ayagoo ku laabtay guryahooda kadib markii uu la dheeraaday wakhtigii ay sugayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa nin yahuudi ah oo saarnaa meel dalcad ah wuxuu kor ka arkay hamuunka dad soo socdo markaas buu ku qeeliyey kulankii carbeeday waxaa yimid qofkii aad sugayseen markaas bay ansaartu hubkoodii boobeen waxayna ka hortageen rasuulka sala allahu calayhi wasalam hashii uu saarnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii ay u soo soctay waxay fadhiisatay guriga reer bani caamir bin cawf oo ahaa duleedka qubaa waxayna taariikhyaanada maalinkaas ku asteeyaan inay ahayd bishii rabiicul awal oo waafaqsan sebteembar sanadkii lix boqol labaatan iyo labadii milaadiyada waxay ka dhigneed maalinkaas kadib saddex iyo toban sano oo uu islaamka ku jiray cariiri iyo dhibaateynta qureish inuu maanta islaamka dowlad noqdo awoodna yeesha meel looga hagaago oo muuqdana uu saldhigto hijrada uu sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ka dhigneed inuu allah u taam yeelay rasuulkiisa inuu maro sunooyinkii ay mareen dhammaan ambiyada kuwaas oo dhammaantooda ka hijrooday guryahooda lana baxsaday diintooda haddaba maadaama ay bilaabanayso marxalad cusub dowladnimo iyo tamkiin waxaana la gudboon in aan si kooban u milicsano howlihii ugu waaweynaa uu soo qabtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intii uu joogay maka wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam xooga saarayey dadkan ugu baaqayey in ay rumeeyaan kelimadda allah casa wajal cibaadadiisana ay u goon yeelaan waxba aynan la wadaajin ha noqdo sanam ama wax kale haddii aynan jiri lahayn caqiidada ah in qof kasta aamina kelimadda allah casa wajalla waxay ahaani lahayd in qof kasta uu ku dhaqmo waxay naftiisa amrayso waana tan keentay in dadjow caqli sheegta ay maanta caabudaan timahooda furuujtooda iyo xoolaha nool howsha labaad ee uu xoogga saaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu ku sugnaa magaalada maka waxay ahayd in dadka ay aaminaan in ay jirto qiyaamo iyo maalin la issoo saari doono noloshuna aysan ku ekeen tan adduunyo maalinkaasna ay tahay maalinka khiyaamaha oo naf walba laga ajirsiinayo waxay shaqaysatay kheyr ama shar intaba sidaas daraaddeed badi aayadihii iyo suuradihii ku soo degay magaalada maka waxaad arkaysaa inay xoogga saarayeen labadaas khidyadood ee aan soo tilmaamnay way yartahay inaad aragto aayad maki ah oo aan xuseynin labadaas qidyadood oo aanan ceebeynaynin qofkii ka taga oo diida sidaas daraaddeed saddex iyo toban sano oo xiriir ah oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku sugnaa magaalada maka wuxuu xoogga saarayey labadaas jaanis inta badan suuradaha qur'aanka kariimka waxay soo degeen fadradii uu joogay rasuulka magaalada maka waxaana marka laga reebo saddex iyo labaatan suuradood oo ay ka mid yihiin albaqra alcimraan annisaa almaa'ida alanfaal altowba alxaj annuur alaxzaab muxamed alfatxi alxujraat alxadiid almujaadala alxashri almumtaxin alsaf aljumac almunaafiquun altaqaabul aldalaaq altaxriim iyo annasri qur'aanka inta ka soo hartay waxay ku soo degeen magaalada maka halka inta suurad oo aan soo sheegnay ay ku soo degeen magaalada madiina imaashaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee magaalada madiina waxay ka dhigneed in uu ka soo gudbay saddex iyo toban sano oo dhibaato ah waxay ku asteysneed saddex iyo toban sano oo uuna rasuulka wax dadaal u reeban faafinta diinta islaamka waxay ahayd saddex iyo toban sano oo qaraar iyo macaanba wadatay inkastoo ay badaneed qaraarkeeda wuxuu rasuulka u sabray oo uu u dulqaatay dhib weliba oo kaga yimaado tolkiisa maadaama aan xilligaas lagu amrin inuu isdifaaco marka laga soo taga rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay sidoo kale fidradii maka uga dhigneed saxaabada mustadcafiinta ah maalmo murugo iyo dulqaad ileen wax la soo koobi kara ma ahan sheekooyinka iyo qisooyinka tacdiibka ee waddooyinka maka loogu geysanaya asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadda imaashaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee madiina waxay ka dhigneed in laga soo gudbay maalmahaas wuxuuna islaamka hadda yeelan doonaa dowlad sal adag leh caasimad iyo xarun ay ku howlgasho diraysa ciidamo iyo duulaamo qabaa'ilkii isku taagay islaamka diintana diiday ayaa hadda waxaa bilaabanaya wejiga labaad ee lagu gaarsiinayo diinta islaamka kaasoo ah jihaad iyo sayf markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam degay quba oo ah duleedka magaalada madiina oo ah duleedka magaalada madiina wuxuu degay gurigii ugaaskii reer bani caamir wuxuu rasuulka dadka ugu sheekeyni jiray guriga sacad binu khaytam maadaama uu saxaabiga xilligaas doob ahaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa carruuray darsigii labaatanaad ee sirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
فيه فخار للورى والعار ubad iyo waalidiinba waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan haatanna waxaan mar labaad soo dhoweynayaa cabdiraxmaan beder oo inoo haya su-aalaha toddobaadka soo aadan mar kale muxsin xasan waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay waxaan caruurta ku xidhan barnaamijka tarbiyada caruurta aan toddobaadkan usoo gudbin doonaa su-aalo toos ah waxaana marka hore u mahadcelinaynaa caruurtii kasoo jawaabtay su-aalihii toddobaadkii tegay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sano ayuu khaliif ahaa abubakar sidiiq radiallaahu canhu aan ku celiyo mar kale imise sano ayuu khaliif ahaa abubakar sidiiq radiallaahu canhu su-aasha labaad caruurey waxay leedahay waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka jubbada hoose aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka jubbada hoose waxaan idiin rajeynaya inaad kasoo jawaabtaan toddobaadka dambe inshaa allah idinkoo nagala soo xidhiiraya qadka telefoonka maalinta khamiista galabkeeda saacad dumarkay tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo teleefon nambarkaad naga soo wacaysana waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
لم يغب في ليالي الحزن
dhammaan dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamij caynkan oo kale ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa ubad iyo waalidiinba fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ضياء مشرق في دروب